iyadoo waddankeena soomaaliya yahay mid qani ku ah kheyraadka dabiiciga ah isla markaana ah waddanka labaad ee leh xeebta ugu dheer qaaradda afrika sidoo kalena ay maraan webiyo dhowr ah cimiladiisuna ay tahay mid dheellitiran ayaa waxaa bulshada soomaaliyeed ku yar wacyigooda ku aaddan maalgashiga waddanka soomaaliya ayaa laga helaa noocyo kala duwan oo khudaar iyo kalluun ah iyada oo sidoo kale la sheego in dhulka soomaalida shidaal badani ceegaago sidaasoo ay tahayna bulshadu kuma baraarugsana inay la yimaadaan maalgashi dhinacyo kala duwan ah isla markaana ay kor u qaadaan wax soo saarka dalka madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam ayaa muwaadiniinta soomaaliyeed ugu baaqay inay ka faa'iideystaan kheyraadka eebbe ku manaystay dalkooda islamarkaana ay maalgashadaan si loo gaaro isku filnaansho dhan kasta ah loogana baxo ku tiirsanaanta waxyaabaha loo soo dhoofiya waddanka
sanadka oo dhan waa kululya waxaa ugu yar tambareejarkeedu markuu soddon iyo saddexyo yahay soddon iyo afariyo hawadu hal mar ma istaagayso shilaal baan soo qaadanaa foostooyin baa lagu soo shubaa marka foostooyinka lagu soo shubo foostadu grays iyo olyay leedahay wax kalaa ku jira matoorkii horta uu kaa kharimi ugu horreeya waa kow lambar laba environmentkii dhibaatu ku yahay adigoo haysta hawadii iyo qoraxdii oo ekwetarkii u fadhido inaad enerji la-aan iyo dab la-aan iyo koronto la-aan intaad tiraada waxbaan maalgashan matoorahan shidanaya halkii kilowaadna hal doolar uu yahay maxaa la maalgashan karaa maalgashiga ugu horeeya la samayn karaa waa enerjiga sababtoo haddii tabarta korontada wax laga qaban waayo waxaa meesha ka baxaya waxa kalead rabto inaad samayso oo dhan culays baad kala kulmaysa marka priority kow laba saddex afar iyadaa ah adduunka hadda waxaa la gaadhay tabartii in laga sameeyo qashin la gubo iyo war innaga baahidaasi inama hayso baasha dhididkana waan saynaynaa dabashana waan la taagnaanaa gurigaana maanta matoorada iyo alamaano badaxalba eber ka dhigan dabashan iyo qoraxdana waan haysanaa waan maqalaaun energy baa jira iyo solar baa la isticmaalaa iyo meelaha adduunka markaa tartaarkasada bahalla waaweyn oo wareer waxay dhalinayaan energy dabeylba ma haystaana bahashan aan haysanaan ka waxaysanaa markaa iyadaa kowkaa arrinta energy-gu waxay tahay muhiim kalluumaysigu waa qayb ka mida bad saddex kun iyo afar saddex kun iyo afar boqol iyo imse kilomitr saddex kun iyo laba boqol iyo taaso kilomitr oo costi lina baan leenahay oo bad ah kalluumada ugu badan ama ha noqoto kuwa guurguura ama ha noqoto kuwa degan yaa meesha yaalan arrinta maalgashigu beeraha markii la kalluumaysiga markii la yidhaahdo badda intaa la eg bay soomaaliya leedahay waxa ugu horeeyaan hadda kalluunka barana waa dabadheer waagii dawadaagii dadkii toddobaatan iyo afartii la keenay xeebaha kuwaasaa ugu horeeyey laakiin wax badan bay ka faa'iideen suuqeenna kalluunka waa meelahan soomaaliya waxaad ka helaysaa inaad raashin cunto wax walba leh oo hal shay oo friij galay uuna ku jirna kulli ay wada faleeshiin adduunka lagama wada helo waa nimco ilaahay kuna siiyey kalluumaysigu waa muhiim inay dadku bartaan iyo baahida caafimaad ay u qabaan iyo noloshoodaba markay bartaan sababtoo waa risiq ilaahay oo meesha ku jira oo intaa tagtaa soo waxaysanayso haddii la maalgeliyo warshadihii loo sameeyo mashaariicdii loo sameeyo suuqaqii loo sameeyo caalamigaha standardkiisa la ilaaliyo de maanta america iyo dowladahan dowladaha waaweyn mootahay baddii marra baraf baa fadhiista marra kulaylkay wixii la dhimanayaan laakiin annaga waa wax iska nayjara waan haysanaa suuq markaa waan helaynaa oo maraykanku hadda suuq weyn bayba noo noqon karaa laakiin maxay noqon horta wixii aan u samayno ama aan warshadayno ama aan storagea ku samayno kalluumaysi markaad ka shaqaynaysana waa inaad qalabkii iyo suuqii iyo qaboojintii iyo storageka iyo kasoo shaqayntii waa qodobo isku xidhan oo qaabka u baahan taa muhiim bay noo tahay marka arrinta kalluumaysigu waxyaalaha ugu badan ee aan ku faani karnay